Inkasta oo ay haweenka intooda badan xilliga guurka ka dib ay ka haraan waxbarashada sababo la xiriira caqabado uga yimaada sayigooda iyo shaqada guriga oo is biirsata ayaa haddana waxaa jira haween kale oo ku nool magaalada Beledweyne kuwaasi oo ku dhiiraday inay wax bartaan iyagoo hooyooyin leh carruur ah iyagoo hadda maraya heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda haweenkan ayaa rajeynaya in waxbarashada ay ka gaaraan heer iyagoo hooyooyin ah waxa ayna fariin u direen hooyooyinka kale ee waxbarashada ka haray qaar ka mid ah hooyooyinkan ayaa raadiyo beelo ugu waramay waxa ku dhaliyay in waxbarashada ay ku soo noqdaan iyagoo hooyooyin ah iyo xilliga ay wax bartaan aniga waxaan isguursanay xaajigaygo marka aan ahay dugsi saro iskuul aan dhiganayay kabacdi dugsiga sare dhexdiisana waxaan dhalay cunugayga curudka ah kabacdi waxaan bilaabay jaamacadeydaan bilaabay markastana garabkayga ayuu taagnaay ilaa hadartaana jaamacadii waan wadaa markastana wuu i garab taagan yahay gabdhahana waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waxbarashadooda wataan ee marnaba ay ka caajisin mideeda kaleetana waxay u baahan yihiin dhiirigelina u baahan gabar ha ahaato ama hooyo ha ahaato markasta waxay u baahan yihiin dhiirigelina u baahan waxaan rajeynaa inaan la dhiirigeliyo haweenka soomaaliyeed siiba hooyooyinka in la garab istaaga u baahan yihiin waxaan dhihi lahaa hooyooyinka soomaaliyeed inay wax bartaano sababtoo biri ka maalmo waxa ay bartaano ilmahooda ayay ku soo celinayaan bulshadana wax ayay u qabanayaan hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay gabdho waxaa jiro een dhahayo jaamacaddii iyo shaqadii guriga oo hooyonimadii maisku qaban karno gabdhahaasi maxaad ku dhiirigelinledibo waxaan ku dhiiringelin lahaay sababtoo ah caqabad way jirtaa markastana waxay u baahan tahay qofka inuu dhabar adeego waxaan dhihi lahaa waxbarashadiina ha ka hirnaha mideeda kaleeta nimanka soomaaliyeedna waxaa u sheegayaa gabadha ayadoo waxbarnis haddaad gursatid ku dhiirigeli inay waxbarashadeeda ay wadato oo markastana aad garab siisid garabkeeda istaagtid waxaan halkaan ugu mahad celinayaa xaajigeyga oo markastaba garab isiiyo oo nimanka soomaaliyeed oo kaleeto la midka ah marka waxaa dhihi lahaa markasta gabdhihiina hooyooyinkiina garab siiyo walaahi waa guri inaad ka shaqaysid inaa haddana waxbarasho sii aadid waa ogtahay inay culays tahay laakiin ani waxawaaye isheeg barty time aanba ku galaabo marka maadaama aan barty time ku galo jimcadii khamiista aan dhigta shanta maalmood oo kaleento caadiyan maaragta isheeg aan gurigeyga uga shaqaystaa labadaas maalinne waxaa isaaciido walaalahey iyo hooyadii oon daris la-ahay ilaahay khayr ha siiyo wax weynay ka bedeli karaan maxaa la dhahay qoom markii la rabo in la bedelo oo jaanji lagu sameeyo sida ay sheegeen culammada waxay dhahaan haweenkoodaa la bedelaa hooyada waxaa waaye hooyo waxaa loo yiri waa hooy hooyiga aqliga waaye hooyiga wax kasta waaye hooyada caruur waxay soo saari kartaa wanaag badan caruur waxay soo saari kartaa xun hooyada haddii maaragtay iisheeg ay waxbaratane jiil wanaagsan way soo saari kartaa haweenka soomaaliyeed ayaa jecel inay wax bartaan haddana inta badan ma helaan fursado ay wax ku bartaan